acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi raxmaan iraxiim waxau sheekhu qaybaha hore inooga soo hadlay tahaaradii iyo salaaddii halkanna waxau inooga gelayaa zekada iyo soomka oo si kooban uu sekada uga hadlayo faslun fi zakaa sekadii ayuu u fasal yahay oo fasalkan uu kaga hadlayaa sekaduna xagga luqada carbeed annamaa wa tadhiir waalbaraka waxaa loo isticmaala oo la yidhaahdaa kordhid daahirin iyo baraka ayaa loo isticmaalaa waayo baraka ayaa ku jirta nafdii qofka ayay daahirinaysaa oo ay khayraadka markaa kor ugu qaadaysaa sidaa daraaddeed baa zakaat loogu magacaabay sharci ahaanna waa ismun limaa yuqraju can maalin aw badanin calaa wajhin makhsuus waa magacuu leeyahay waxaan laga bixinayo xoolo ama jidh laga bixinayo ee habka iyo wejiga gaarkaana loo bixinayo ama waa waxaanuu qofku bixinaya ilaahay xaqiisa ah ee dadka fuqarada ah ee baahanuu siinayo ayaa zeke la yidhaahdaa zekadu waxay ka mid tahay arkaanta islaamka ee shanta ah waa rugniga saddexaad in badan ayaana ilaahay ama dhowr iyo soddon meelood ayaa ilaahay ku xidhiidhiyey kitaabkiisa qur'aanka zekada iyo salaadda ahmiyadda iyo qiimaha ay leeyihiin ayayna tusinaysaa ilaahay ayaa faral yeelay oo kitaabkiisa qur'aankaabaa inoo caddaynaya sunnaha nebiga ayaa inoo caddaynaya sala allahu calayhi wasalam ummadduna waa ku ijmaacday oo waa ku kulantay waa kii nebigu sala allahu calayhi wasalam nahaa mucaadi ibnu jabal marka uu dirayay reer yeman isagoo waali iyo qaadi uga dhigaya sanadkii tobnaad ee hijrada wuxuu ku lahaa adigu waxaad u tegaysaa qora ahlu kitaabee waxaad ugu yeedhaa qiridda ilaahay keligii la qira aniguna rasuulkiisii inaan ahay haddii ay arrinkaa kugu adeecaan ay kugu yeelaan waxaad ogeysiisaa ilaahay inuu ku faral yeelay shan salaadood habeen kasta iyo maalin kasta hadday taa kugu adeecaan ay kugu yeelaanna waxaad ogeysiisaa ilaahay inuu ku faral yeelay sadaqo xoolahooda laga qaadiyo dadka aqniyadooda wax haysta isla markaana fuqaradooda iyo dadkooda baahan lagu celinayo maaha sida yacni amwaasha iyo cashuuraha iyo waxay dowladuhu guraan ee intaa dadka loo guriyo meel baas la mariyo tan waxa weeye waxaa laga qaadayaa dadka baahan dadka aqniyada ee maalka wax haystaa laga qaadaya fuqarada iyo dadkoodii baahnaana waa lagu celinayaa aad iyo laxaad baa laynoogu booriyey sekada bixinteeda isla markaa waana laynooga digey inaynu sekada ku bakaylo oo aynu haysanno cuquubooyinna adduunye iyo mid aakhiraba waa ay ka dhashaan qofka diida waajibnimadeedana waa ku gaaloobayaayo islaamnimada ayuu kaga baxayaa haddii aanu ahayn qof iminka soo islaamay ama qof jaahila haddii aanu ahayn oo jahli loogu cudur daarayo markaa sheekhu waxa uu inoo sheegayaa amwaasha iyo xoolaha ay ka waajibto waxa uu leeyahay alamwaalu alatii talzamu faslun alamwaalu alatii talzamu fiiha zakaatu sitatu anwaac xoolaha iyo maalalka ay sekadu ka waajibtaa waa lix nooc waxaanu markaa ka hadlin sheekhu aynunoo sheegin ciddii ay ku waajibaysay cidda ay ku waajibaysaa waa qofka muslimkaa gaalkii ayaa ka baxayo isaga gaal kuma waajibto oo iminka bixi la odhan maayo xor ah oo addoonkii isagana sekadu kuma waajibto ee maaliga ah eele milkiga taamka ah lehee nisaab weliba milkiye ee haystaa maaligaba nekii aan waxba haysan isagka ku waajibi mayso waxani milkigiisu weliba uu taamka yahay oo milkigaa taamkaana culimmadu waxay ku saaraan waxaynaan innagu hadda hayninoo addoonka ayaa haddii la yidhaahdo intaa haddaad keento xor baa tahay maalka haddaad keento xor baa tahay mukaatab baa la yidhaahdaa waxbuu rogrogayaa waxoogay buu haystaa milkigiisu taam maaha oo kaan waxba laguma leh waxaynu nidhi waa inuu hantidiisaas ee nisaabkii iyo qadarkii ay sekadu kaga bixi jirtay waa inuu yahay ee haddii nisaabkii iyo qadarkii uu ka yar yahayna seke ka waajibi mayso weliba waa in maaligaa iyo ciddaa lihina cid mucayana ay tahaye kii masalan waqfiga ahaayee ama masaajid lagu waqfay ama wax kale lagu waqfay ama dad arday iyo cid lagu waqfay isagana maalik mucayana baanu lahaynoo isna sekadu kama waajibto markaa wuxuu uhi sheekhu xoolayowga ay ka laasimta sekadu waa sitatu anwaac waa lix nooc annicamu ka ugu horreeya waa nicamka nacam annacam nacamna waxaa la yidhahdaa waa geela iyo adhiga iyo lo'da xoolaha ay sekadu ka waajibto waxa ugu horreeya geela iyo adhiga iyo lo'da sekaduna waxay kaga waajibtaa marka uu nisaab iyo qadarkii sekada gaadho isla markaa sanad dhammaystiran oo qamariina u soo wareego isagoo qofka sekaynaya milkigiisa ay ku jirto adigu waxa uuna lagu daraa wixii ku dhashay ee ay dhaleen waxa uu lahaa wixii ay dhaleen iyaga walow sanadba yaan u soo wareegine waa la sekaynayaa waxaa kaloo shardiya inay daaqdo daaq mubaax ah oo bannaan ee haddii la calfiyo neef xidhan ay tahay oo la calfiyo halkaa geeda loogu dhigo ayadana ku waajibi maysa seko haddaba geela nisaabkiisa waxa ugu horreeya waa shan halaadoo neef adhiya oo sanad jirtay idaa ama rii laba jirsatay ayaa laga bixinayaa toban markay gaadhaanna laba neef oo adhiya shan iyo tobanna saddex neef oo adhiya labaatan afar neef ayaa laga bixinayaa shan iyo labaatan marka uu gaadho ayay qaalin laba jirsatay oo sanadna u dhammaaday sanadkana laba jirsanaysa ayaa laga bixinayaa waxaa ku xiga markaa lix iyo soddon qaalin labana u dhammaadeen kii saddexaadna gashay ayaa kaana ka baxaya lix iyo soddonkaa lix iyo afartan baa ku xigay oo xiqa qaalin saddexna dhammaysatay kii afraadna gudagashay baa laga bixinaya koob iyo lixdana jadaca laga bixinaya waa qaalin sanadkan shan jirsatay lix iyo toddobaatanna laba qaalmood oo saddex jirsaday baa laga bixinaya koob iyo sagaashanna laba qaalmood oo afar jirsaday baa laga bixinaya boqol iyo koob iyo labaatanna saddex qaalmood oo saddex jirsaday boqol iyo soddonna qaalin afar jirsatay iyo laba qaalmood oo saddex jirsaday intaa marka uu ka gudbo afartankiiba waxaa la bixinayaa un qaalin saddex jirsatay kontonkiina waxaa la bixinayaa qaalin afar jirsatay geela nisaabkiisu waa kaa nisaabka loodu isaga waa soddon soddon ayaa ugu hooseeya halka isaga kaga baxdo waxaa laga bixinayaa qaalin yaroo sanad jirsaday ama qaalin sanad jirsatay afartankiina musinaa laga bixinayaayoo qaalin imika laba sano tii saddexaadna gashay baa laga bixinayaa adhiga nisaabkiisa ama halka ugu hoosaysaa waa afartan waxaa laga bixinayaa neef adhi ah afartankaa waxaa ku xiga boqol iyo koob iyo labaatan oo laba neef adhigaa laga bixinayaa waxaa ku xiga boqol iyo laba boqol iyo kow saddex neef oo adhigaa laga bixinayaa afar boqol markuu gaadhana afar neef baa laga bixinaya intaa wixii ka dambeeyana boqolkii kastaba neef adhi umbaad ka bixinaysaa markaa nacamu ka warreeya waa nicmoolayda wanaqdaani waa labadii lacagood labadaa lacagoodna waa dahabka iyo fidada nooca labaad ee ay ka waajibto sekadu waa dahabka iyo fidada waxay kaga waajibaysaana waa marka uu sanad dhammaystirani u soo wareego iyagoo milkigii qofka ku jira isla markaa nisaab iyo qadarkiina gaadhay nisaabka iyo qadarkaa sekadu ay kaga baxdaana dahabkana waa labaatan midqaal fidadana waa laba boqol oo dirham weeye nisfulcushur rubculcushri ayuun baanu bixinayaa markaa taasi waa dahabkii iyo fidadii waxa la yaaliyo wixii lacagaya u ahaayee ayagu maanta halka dahabkii iyo fidada taagana lacagnimada loo isticmaalayana iyagana sekadii waa laga bixinayaa waxaana laga bixinayaa marka ay shan iyo siddeetan giraam oo dahaba gaadhaan lacagta aad haysata ama dollar ha haato ama soomaali ha haato ama bir ha haato noocay doonto ha haato shan iyo siddeetan giraam oo dahaba markay la qiimo noqotay gaadho weeyaan nisaabkoodu markaa qofku wuxuu bixinayaa boqolkiiba laba shilin iyo badh buu markaa bixinaya uu ku dhufanayaa ama afartan buu qaybinaya haddaad toban u qaybisod haddana tobanka afar usii qaybisana waa isla halkeeda un saddexdaa weji waad ka iman karta inaad afartan u qaybiso inaad labiyo badh ku dhufato inaad toban u qaybiso tobankiina haddana afar usii qaybiso waa isla halkaasun lacagayaguna waa kuwaasoo waa wanaqdaan labadii lacagood wlmucasharaatu mucasharaad weeye ka saddexaadna waa waxyaalaha laga bixiyo haltobneedka mucaasharaad waxaa looga jeedaa waa xagga midhaha waa laba oo waa cinabka iyo iyo timirta xagga waxyaalahan kalena waa waxyaalaha la quuto ee kayd kaydkana gala hadday tahay galowgii hadday tahay hadhuurhkii hadday tahay beriiskii hadday tahay haaddii iyo wixii la midka ahaa ee la quudanayee la cunayey isla markaa ay dakhaarka iyo kaydsigana gelayey ee khudarawaadkii iyo waxa ahayn sakadu waa ka waajibaysaa waxay kaga waajibaysaa marka ay nisaab gaadhaan nisaabku wuxuu noqonayaa waxaa la dhaha waa khamsatu awsuq shan wusqi wusqa awsuq wusqigana waxay lixdan saac saacina waa afar sacab intaa marka uu gaadho ayaa qofku sakadii uu ka bixinayaa waxaana ka waajibayaa waxa weeye haddii qarash la'aan lagu waraabiyey oo masalan waxa lagu waraabiye ay tahay dee biyo qurqurayo oo lagu soo weeciyon ama roobun hadduu waraabiyo toban meeloodoo meel baa la bixiyaa haddii lagu waraabiye qarash iyo ijiinna iyo shidaal iyo awr iyo waxoo qarash uu ku baxayo hawlina nisculcushri toban baa loo qaybinayaa meel mid ahaan baa markaa la kala qaybinayaa mucaasharaadkuna kuwaas ayuu uga jeedaa wa amwaalu tijaara iyo maalkii tijaarada tijaaro asalkeeda waxaa leeyahay rogroga maalka la rogrogo adigoo faa'iide ku doonaya waxaanay markaa kaga waajibaysaa dee markay alaab tahay ee weliba qofkuna uu tijaaro niyeeyo ee weliba niyadaasina ay tahay tamalluga iyo milkinta mid la xidhiidha markay tahay isla markaa dee nisaab iyo qadarna markaa ay gaadho sanadkina uu u soo wareego waa inuu sanadkina u soo wareega waa inay nisaabna gaadhaa waana inay curudda iyo alaabtaa tahay tijaarana uula jeedaay uu niyeeyaa haddaba maxaa ka baxaya wixii ka baxaya sheekhu isaga inoo sheegayo wuxuuhi wa waajibuhaa waajibkeedu waxa weeye rubucu cushru qiimati curuudi tijaara wa waajibuhaa waajibkeediiyo waxaa ka baxaya waxa weeye rubucu cushri qiimati curuudi tijaara tijaarada alaabteeda qiimaheeda qiimahaasoo toban loo qaybiyey meel afreedii bimacnaa waxa weeye inta la qiimeeyo ayuunbaad toban u qaybinaysaa meeshii tobnaad afar baad u qaybinaysaa haddaad afartan u qaybisana waa halkeedii uun bimacnaa wuxuu uga jeedaa sheekhu zakaad kan curuudu tijaaraha alaabta tijaarada waa in la qiimeeyo sanadka aakhirkiisa ayaa lacagtii asalka u ahaydee waxaan markiisa hore laga keenay haddii ay soomaaliya ahayd iyo hadday dollar ahayd iyo hadday sacuudi ahayd iyo hadday dirham ahayd iyo hadday bir ahaydba lacagtii u asalka ahaydee waxaan markii hore laga soo rogay ayaa lagu qiimaynayaa qiimaheedaas haddii markaa nisaab ay gaadho waxaad u qaybinaysaa toban toban meesha tobnaadi kusoo baxdana afar baad usii qaybinaysaa sekadeedu waa caynkaa ama afartan baad u qaybinaysaa taa waxaa weliba kale oo laga maarmaana in la ogaado qofku marka uu qaa'imadaa samaynayo hantida qiimaynayo qiimaha ay maanta taagan tahay ee suuqa ay ka marayso ayuu ku qiimaynayaa maaha qiimuhu soo siistay qiimuhu soo siistay maaha waa aad bay tujaartu ugu qaldamaan arrinkaana in badan bay sameeyaan qiimihii haddaad alaabta dubay ka keentay ama aad jaynaba ka keentay amaba sacuudiba ka keentay qiimihii adiga lagaa soo siiyey maaha haddaad qiimihii iyo waraaqiun inta adeegata aada qiimaysato taa macnaheed waxay noqonaysaa inaad raasumaalka u sakaynaysa aanad faa'iido wax laydhaha sakaynaynin qiimaha ay suuqa ka maraysa ee weliba qiimaha jumladdan lagu siisanaya ad is leedahay waa la siisanayaa ayuu qofku ku qiimaynaya uu sakada ku bixinayaa waxa ka dhaadhicila dadkii tujaarta oo bilayn oo shaygii aan labaatanka dollar ku qiimeeyey shan iyo toban dollar rabta aan siiyaa dee nisbada kaa raacday ee ilaahay dartii aad u bixisay ee aad dadkii baahnaa siisay muxuu ka tirinayaa yacni intaasunba waxaa laga yaaa inaan siinba waayo shaygaa waxaana dhici karta saddex waji unbuu yeelanayaa shayga marka la qiimaynayo haddii masalan boqol dollar aad soo siisatay inuu boqoliyo konton maanta marayo oo halkan aad ku siinayso boqoliyo konton inuu maya gebigiisiba konton u dhacay iyo inuu boqolkii un taagayn waa saddexdaasun saddexda mid walba waad raacaysa hadduu boqoliyo konton marayana boqoliyo kontonkii un ku qiime haddii uu boqol marayo oon wax isbedelo samaynina boqolkii un ku qiime hadduu qiimo dhacay oo qiimahoodii ku jiro kala barkii dhacay oo uu konton marayana kontonkaasuu ku qiime saasuunbaa lagaa rabaa ee qiimihii mar walba aad soo siisatay maaha wa waajibuhaa waxa weeye rubuucu cushri qiimati curuudi tijaara tijaarada alaabteeda qiimaheeda oo toban loo qeybiyey meeshiisa afraad weeye boqolkiiba labiyo badh na way ka sii fuda ama afartan haddaad u qaybiso warikaaz midna waa rikaazo waa markuuso waa waxaa la aasay nooca shanaad ee xoolayaasha ay sakadu ka waajibtaa wax xoolahaa la aasay ee qofku uu helay waxaanay kaga waajibtaa afar shardioo markuu dahab yahay ama fido isla markaa nisaabna uu gaadho mar labaad uu yahay wixii saminuljaahiligii la aasay meel mawaadah oo aan cidi lahaynna laga helay meel mawaadon cidi lahaynna laga helay masalan macdan baad qodato dahab baad ka heshay ama fidaad ka heshay ama dee waaba mid khilqiya ama waaba mid dafiiniljaahiliya oo beri hore wax la aasay weeye aan islaam shaqo ku lahayn nisaabkiina way gaadhay wuu sakaynaya markaa qof meesha aad ka heshayna waa inaan meel cidi leedahay aanay ahayn hadday meel cidi leedahay aad ka hesho waadin waa sakaynaysaa kaasi waa wixii la aasay laakiin kii macdan tahay isaga gaar buu sheekhu xusaya waaye ka lixaadna walmacdinu macdinkii weeye wixii macdanta ahaa ee qofku uu helay weeyaan isaguna kaasi isagu waa wixii la aasay laakiin kani waa macdinkii macdinna waxaa lala soo baxay ee meel ilaahay ku abuuray lagala soo baxayna waa la yidhaahdaa meeshiisana waa la yidhaahdaa hadduu qofku macdantaa helo dahab ama fida'a nisaabna uu yahay isagana wuu sakaynayaa qofku isaga rikaaska aynu soo sheegnay khubus shan meeloodoo meel baa la bixiyaa isla markaasaana la bixiyaa isaga sanad looma shardiyo kan macdantana isagana sanad looma shardiyo eh waxaa la bixiyaa rubculcushri toban baa loo qaybinayaa meeshii tobnaada afar baa loo sii qaybinayaa waxaa kaloo aynu yani dhammaystir ahaan u raacinaynaa zakaatulfitrigii taasi waa zakaatulmaalkii zakaatulbadan iyo zakaatulfitr labadaba waa la yidhaahdaa zakaatulfitrigu waxay ku waajibtaa qof kasta oo muslimiinta ka mida ama ha yaraado ama ha weynaado ama ha labaado ama ha dhadigaado ama ha ahaado xor ama ha ahaado addoon waayo rasuulku sala allahu alay waslam sida ibnu cumar ka warinaya wuxuu faral yeelay zakaata alfitri min ramadaan saacan min tamr afar sacaboo timira ama heeda addoonkii iyo kii xortaha kii labaa kii dhadiga kii yara kii weyna ee muslimiina ayuu ku waajibiyey xikmadda iyo ujeeddada loo sharciyeeyeyna waa laba arrimood oo inay u noqoto qofkii soomanaa inay wixii soomkiisii laqwi iyo hadal tiro iyo xumaan ka soo gaadhay oo ku dhegay inay ka nadiifiso waa mid midda labaadna waxa weeye inay kaalmo u noqoto dadkii fuqarada iyo dadkii baahnaa ee masaakiintaha ee maalintaa wareegi lahaa ayaa iyagana la leeyahay waxa u noqoto oo maalintaa ha ka fadhiistaan ka fadhiisanaya ay waxu taraysaana dee waa kii uun baahi waday kuwan iminka joogaa waa shaqo tago maalintaasaabay iyagu u soo shaqo tagaane waayo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu farayay zakaata alfitri tuhratan lisaa'im si ay uga noqoto qofkii soomanaa duhro ay ugu noqoto mid ka daahirisa min alaqwi hadalkii xumaa waalrafathi iyo hadalkii sii xumaa wa tucmatan lilmasaakiin iyo masaakiinta inay u noqoto waxay quutaan iyo raashin markaa qofka bixiyo salaada ka hor waa zake la aqbalay baa rasuulku yidhi qofka bacda salaa bixiyana waa sadaqa min asadaqaat waxaanay ku waajibaysaa dee qofka xortee muslimka ah ee weliba haysta wax ka dheeraada isaga iyo cidduu nafaqaynayaa wixii ay cuni lahaayeen habeenkaa iyo maalintaa ciidda waxay cuni lahaayeen qof wax ka dheeraada helay ayay ku waajibaysaa oo isaga iyo ciddii uu nafaqaynayey ayuu ka bixinayaa wakhtigeeduna waxa weeye yacni culimmadu waxay dhahdaan ciidda maalin ka hor iyo laba cisho way iska bannaan tahay wakhtigeeda ugu fiicanna waa intaan dadku salaadda aanay u bixin laba waana laga horraysiin karaa maalin ama laba imaamu shaafici madhabkiisu wuxuu qabaa ilaa bisha rabadaan hadday bilataba inuu qofku iska bixin karo oo tacjiiluu ku samayn karo way iska bannaan tahay buu isagu qabaa masrafkeeda iyo meesha loo iilaya waxay leeyihiin culimmada in fara badani waa halkii sekada ciddii la siin jiray uun laakiin waxay culimmo fara badanoo muxaqiqiine ay ku tegeen inay dadka fuqarada iyo masaakiintaa uun tahay ee aanay ta kale isku masraf masaariftii ta kale lagu iili jiro aan lagu wada iilaynin lagu bixinayo un dadkaa fuqaradii dadkaa baahan waxaa kale aynu in yaraa iyadana raacinayna haddaynu sakaatulfitrigana halkaa ku dhaafno ciddii sekada la siinayey ilaahay baa aayad qur-aan inoogu sheego inama asadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin sadaqaadku waxay u sugnaadeen fuqarada iyo masaakiinta iyo kuwa ka shaqaynayo kuwa qalbiyaalkooda la soo dhowaynayo qooraha xorayntooda iyo kuwa qaamaysan iyo wa fii sabiili lah ilahay jidkiisa wabni sabiili iyo kii socotada ahaa faqiir waxaa la yidhahdaa qofkaan waxba haysanin ama wuxuu haystaa aanay meel laba kaga dhacayni baahidiisii faqiir baa la yidhaahdaa miskiinna waxaa la yidhahaa ka wax haystaa laakiin waxaanu haystaa aanay baahidiisii wada kafaynaynin wixii u baahnaabuu kala barhkeedoo kala haystaa miskiin baa la yidhahdaa caamilna waa qofkaa ka shaqaynaya ururinteedii iyo xisaabinteedii iyo mu'allafati quluubuhum waa kuwa niyadooda ay iska daciifka tahay xagga islaamnimadee lagu xoojinayo iyo kuwa tolkooda iyo dadkay ka yimaadeen sharafda ku lehee haddii la siiyo inay kuwo la midi soo islaamaan la filayo riqaabtuna waa addoommada la yidhi haddaa xoolaa intaad leeg bixisaan xor baa tihiin khaarimkuna waa qofkaa daymoobay ee dad muslimiina kala furashadood buu u daymoobay amaa wuxuu daymoobay masaariifdii iyo nafaqadii ehelkiisa iyo carurtiisa ayuu daymoobay waa la siinayaa qofkaa daymoobeyna ama yani litaskiin alfitna dad dhibinka dhex taagantaybu ayuu dayn u qaadu ku kala qaboojiyey waxa kaloo la mida isagana hadduu qofku macsiyo iyo qaad u daymoobo iyo waxaan habboonayn oo aanu ka toobad keenin la siin maayo hadduuse ka toobad keeno culimmada in badani waxay qabaan in la siinayo wa fii sabiilillahina waa kuwa khusaada ee ayagana dagaalka iyo jihaadka ku jira ee aan ayagu mushaharka lahayn ayagana baahidooda iyo baahida ciyoolkooda laga siinaya ibnu sabiilkuna waa qofkaa socotada ah ee ina soo maray ama halkanba safarka ka curinaya ee aan waxba haysanin zakadana intaas ayaynu ku dhaafaynaa halkan waxa uu sheekhu inooga gelayaa soomkii siyaamka waxaa la yidhahdaa imsaak iyo afhaysi sharci ahaanna waxaa la yidhahdaa alimsaak can almuftiraat qofku inuu afkiisa ka haysta wixii afurinayey min طuluuci اlfajri ilaa غuruubi الshams soo bixidda waaga ilaa intay cadceeddu ka dhacayso maca niya isagoo niyeysanna kaas weeye soomku soomku waxa uu ka midiyey arkaanta islaamka waxa weeye rugnigii afraad weeye soomkuna kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca muslimiinta ayaa isagana uu ku waajibay ummadduna way ku kulansan tahay qofka diidaana wuu gaaloobayaa islaamnimada ayuu ka baxayaa sanadkii labada hijrada ayaana la farad yeelay bisha ramadaan iyo iyo soomka lafdiisa fadaa'il dheeraada ayay leeyihiin isagoo bisha inooga hadlaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi ramadaanoo soo xaadirtay waxa idin yimi bil barakaysan oo soomkiisa laydinku faral yeelay waxaa la furay albaabada jannada waxaa la xidha albaabada jaxiima shayaadiintana waa la silsiladeeyaa laylatulqadri baana ku jira oo ka khayr badan kun bilood waxaa kaloo rasuulku yidhi albaabada naartana waa la xidhaa albaabada jannadana waa la furaa shayaadiinta maradadoodiiyo kuwooda madax adagna waa la silsiladeeyaa malag baana dhawaaqoo wuxuu yidhaahdaa kii khayr iyo wanaag doonayow xilligaagii waad joogtaa ee bushaarayso kii shar iyo xumaan doonaya una gaabso xilligeedii lama jooga intay rabadaantu ka dhammaanayso soomka lafdiisa fadaa'il fara badan buu leeyahay oo ilaahay xadiisulqudsi wuxuu ku yidhi kullu camal ibni aadama lahu ila asiyaam camal kastoo ibni aadam qabto isaga ayaa leh soomka mooyaane soomka aniga ayuu i sugnaaday baa ilahay yidhi aniga ayaana ka abaalmarinaya bimacnaa waxa weeye camal kasta oo bini aadmigu uu qabto oo wanaagsan waa loo labanlaabaayo oo ilaa toban ilaa toddoba boqol baa loo gaadhsiiyaa abaalmarintiisa laakiin soomka maadaama uu uga tegey waxa liyaaliyo wixii uu jeclaa uu illa dartii uga tegey sir yahay ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonka abaalmarin wuxuu uga dhigayana ilaahay aniga ayay ii taallaa buhi ciddaba uma sheegin aniga ayay ii taallaaba ilahay yidhi abaalmarintiisu markaa wuxuu sheekhu leeyahy faslun yejibu sawmu ramadaana ramadaan soomkeedu wuxuu ku waajibayaa biaxadi umuuri khamsatin arrimo shana midkood ayuu soomku ku waajibaa soomka ramadaan wuxuu ku waajibaa shan arrimood midkood way axaduhaa biistikmaali shacbaana halaaiina yowman aad axaduhaa midkood waxa weeye biistikmaali shacbaana bishii shacbaan ee ka horraysay oo la dhammaystira halaaiina yowman soddon maalmood ka ugu horreeya arrimaha soomka uu ku waajibaa waxa weeye bishii shacbaan aragtidii marka laga soo qaado soddonkeedii hadday dhammaystirmaan ramadaan waa sugantay soomkiina waa waajibay waa soddonkii hadday maalintii la arkay laga soo bilaabo hadday dhammaystirmaan waxba la eegi maayo waa la soomaya axaduhaa umuurtaa midkood biistikmaali shacbaana halaaiina yowma waa bishi shacbaan oo la dhammaystira soddonkeedii wa haaniha keeda labaadna biru'yati alhilaal waa iyadoo ku sugnaata aragtidii bisha fii xaqi man qof xaqii baanay ku sugmi ra'aahu arkay wain kaana faasiqan faasiqba ha ahaadee arrinka labaad ee waxyaalaha uu ku waajibo soomka rabadaan waxa weeye shaksigoo arka bishii walow faasiqba ha ahaade eh isaga soomkii waa ku waajibay mar hadduu arkay biru'yati alhilaal waa bisha aragtideedii fii xaqi man mid xaqii baanay ku sugnaan ra'aahu arkay wain kaana faasiqan isagu faasiq ba hadee mar hadduu isha saaray waa ku sugmay wa haaliuhaa keeda saddexaadna waa bihubuutihi ku sugnaanshihiisa fii xaqi man lam yarahu midaan arag xaqii uu ku sugmayo muxuu kaana ugu sugmaya bicadli shahaada qof caadilu shahaadaha aragtidii ayuu ugu sugmayaa wuxuu sheekhu halkan ina odhan doonaa cadlu shahaada iyo cadlu riwaaya labadaasaa kala jira cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada caadil xagga markhaatiga ah iyo caadil xagga werinta xadiidka ah caadilka xagga shahaadadu waa qof lab oo xor ah oo toosan oo muru'a iyo sharafda dadka la midkaa ilaaliya oo aan dembi weynna la imanin dembi yarna aan daa'imin daacaadkiisuna macaasidiisa ay ka badan yihiin shuruuddii kalena dee soo jeeda oo hadlaya oo maqlayo arkaya kaa waxaa la yidhaahdaa cadlushahaada la yidhaahdaa cadlushahaado marka laga hadlayo ma soo gala faasiqa iyo sabiga iyo addoonka iyo ruuxa dumari cadlushahaada ma soo galo cadlu riwaaye haddii lagu yidhaahdo shuruuddaa kale wuu leeyahay laakiin xornimo iyo labnimaan la shardiyin oo cadlu riwa markaa xagga cadaaladda riwaayadda laga hadlayo dumarkuna way galaan addoommuna way galaan markaa waxa uu leeyahay wahaaliuhaa keeda saddexaadna waa bihubuutihi ku sugnaanshihiisa uu soomkii ku sugnaaday fii xaqi man lam yarahu midaan arag xaqiibuu ku sugmay maxaanuu ugu sugmay bicadli shahaada qof caadilu shahaado ah aragtidiibuu ugu sugmay oo mar haddii qaadi agtii uu ku sugmo qof caadilu shahaadaha inuu arkay caadilu shahaadahay bishii intay dhacday markaa waa sugmayaa oo dadkii kalena soomkii waa u sugmayaa wa raabicuhaa ka afraadna waa biikhbaari cadli riwaaya qof caadilu riwaayo ah baa warramay mawhuuqin bihi oo lagu kalsoon yahay baa ka warramay inuu arkay mar haddii lagu kalsoon yahay sababan waxa isku mida waqaca fi lqalbi qalbiga qofkan ku dhacayaa sidqu runti inuu run sheegayo amla kuma dhicina mar haddaad qofkan ku kalsoon tahay cadlu riwaayana uu yahay ama qalbigaaga inuu run sheegaya ha ku dhacda ama yay ku dhicine waa sugmayaa aw hayra mawhuuqin bihi ama midaan lagu kalsoonayn buu ahaaday maxaase shardi u ah mar haddaan lagu kalsoonayn in waqaca fi lqalbi sidqu hadday qalbiga qofka ay ku dhacdo inuu run sheegayo qalbiga qofka hadday ku dhacdo inuu run sheegayo walow yaanu kuba kalsoonaanin waa ku sugmayaa markaa arrinka afraad ee soomku uu ku waajiba mid ka mida helitaankeeda waa isagu ka warramo qof aan been lagu aqoonin ciddan u warramaya aan been ku aqoonin inuu bishii arkay waana cadlu riwaaye wa raabicuhaa waxa weeye biikhbaari cadli riwaaya cadlu riwaaya wuxuu ka warramay aragtidii cadlu riwaaya soo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay sawaa'un waxa isku mida mar haddii lagu kalsoon yahay waqaca fi lqalbi qofkan uu warramay qalbigiisa ha ku dhacdo sidquhu inuu run sheegayo amla yay ku dhicinaa aw hayra mawhuuqin bihi ama qof aan lagu kalsoonayn buu ahaaday goormuu ku sugmayaa warkiisa haddaan lagu kalsoonayn in waqaca fi lqalbi sidquhu haddii ay qalbiga qofka uu warramay ku dhacdo inuu run sheegayo haddiise qofkii aanad ku kalsoonayn qalbigaagana inuu run sheegaya ay ku dhici weydaad u qaatay inuu been sheegayo kugu sugmi maayo weeye warkiisa wa khaamisuhaa ka shanaadna bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan gelitaankeedoo la maleeyo weeye maxaa lagu maleeya bilijtihaadi dadaal oo kaasina yuu u yaallaa fii man ijtabaa calayhi dalik cid bay arrinkaasi ka dheeh galay arrinka shanaad ee soomku ku waajibaa mid ka mida waa qofkii oo maleeya inay rabadaan soo gashay oo muxuu ku malaynaya ijtihaad iyo dadaal uu sameeyey oo waa cidday ka dheeh gashay masela qof baa xidhanba wuu xidhanyoo jeel buu ku jiraa cid uga warrantana wuu waayey dee haddii ijtihaad uu sameeyo oo fikraad uu sameeyo oo dadaalo oo waxuu adigu isu geegeeyaba ay markaa ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa inay rabadaan tahay markaa uu gaadhsiiyo waa inuu soomaa wa khaamisuhaa keeda shanaadna waxaa weeye arrimihii soomku ku waajibayey bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan gelitaankeedoo la maleeyo bil ijtihaadi lagu maleeyo fii man ijtabaa calayhi daalika cidday ka dheegashay arrinkaasi faslun shuruudu sixatihi ansixitaanka soomka shardiyaalka loo shardiya arbacatu ashyaa waa afar shay islaamun islaam baa la shardiyaaya gaal kama ansaxo soom wa caqlun caqli baa la shardiyaa kii waalana soom kama ansaxo wa niqaahun ka dahirnaan baa la shardiyaa can naxwi xaydin xayd iyo wixii lamid ahayoo nifaaskii ah inay ruuxii dumarha ka daahir tahaye ruuxii dumarka ahayee dhiiggaa dhalmada ama cadada ahayd soom kama ansaxayo wa cilmun ogaanshaa la shardiyaa bikownilwaqti waqtiga inaad soomaysaa inuu yahay aada ogaato qaabilan lisoom soomka mid aqbalaya inuu yahay waa inaad og tahay maalintan wakhtiganaad soomaysaa inuu soomkii aqbalayo bimacnaa aanu ka mid ahayn maalmihii soomkoodu xaaraanta ahaa waa labada cishee ciidda iyo ayaamu tashriiqa iyo maalinta yooma shakiga laydhaa labada ciidood iyo ayaamu tashriiqa maalmaha ciidda arrafa saddexda ka dambeeya waa shan iyo maalinta yoomashakiga maalinta yoomashakina waa maalinta soddon ay shabcaan tahay ee laga sheekaysanaya bishii waa la arkiyo lama arag yoomashakina kaasaa la yidhahdaa wa cilmun baa la shardiya ogaan bikowni lwaqti qaabilan lisowm inuu waktigu yahay mid aqbalaya soom faslun shuruudu wujuubihi waajibitaankiisa shardiyaalkiisuna khamsatun waa shan islaamun qofkuu ku waajibaya islaamnimaa loo shardiyaa gaalkuma waajibayo wa takliifun takliif baa la shardiyaa takliifna waxa la dhaha murakab min shay-ayn oo waa albuluuq walcaql waa inuu qaangaad iyo caqlina leeyahay sabi iyo mid waalantoona kuma waajibo wa iطaaqatun karid baa la shardiya inuu karayo xisan wa sharcan xisan wa sharcan waa inuu karayaa soomkii kii aan xis ahaan iyo arag ahaan muuqaal ahaan yani dee xis xisku ku tusinaya aanu karaynin waa qof weynaaday qof xanuun qaba aan bogsaadigiisa la rajaynin waxaa la odhanayaa xisan baanu u karaynin baa la odhanaya sharcan kaanu karayna dee waa gabadha xayd kalahayd tii nifaaska lahayd iyo xis ahaan way u karaysa lakin sharci ahaan baanu u karaynin wa sixatun wa itaaqa waxaa la shardiyaayoo kale waajibitaankiisa inuu qofku fayow yahay qofkii xanuunsanayey isagana kuma waajibin soomku qof xanuunsanayay kuma waajibin wa iطaaqatun karid wa iqaama wa iqaamatu nagaadi ayaa la shardiyaa ee kii musaafirka ahaana kuma waajibayo taasina waxaa la yidhahdaa shuruud اlwujuub faslun arkaanuhu arkaanta soomku halaaثatun waa saddex arkaanta soomku leeyahay waa saddex tiirarkiisu niyatuhu inuu niyeeyo qofku laylan habeen likulli yawmin fi اlfard maalin kasta faradkii waa inuu niyeeyaa habeennimadii maalin kasta waa inuu habeennimo niyeeyaa berri inuu soomayo bimacnaa waana qasdu shayn muqtarin bificli qofka hadduu ku seexda inuu soomayo amaa suxuurtii haddii loo soo dhigo dabeedna saa uu ku cuno macnaha soom u niyeeyey weeye ee naweytu sooma qadan baanan odhanoo soomyima jiro maaha niyatuhu laylan waa inuu niyeey likulli yawmin fi lfard ay waa mid wa tarku muftirin wixii afurinayana qofku waa inuu ka tagaa daakiran isagoo xasuusan mukhtaaran oo doortay hayra jaahilin macduurin jaahil loo cudur daarayana aan ahayn arrimaha arrinka labaad ee arkaanta soomka ka mida waxa weeye qofkan soomani waa inuu ka tagaa wax alla wuxuu xafurinayey min laga bilaabo waaga ilaa cadeedda ilaa waaga cadeedda dhiciddeeda hadday galmadii tahay hadday iskamantajintii tahay hadday wixii la cunayay tahay goormuu iska ilaalinayaa marka uu xasuusan yuu doorteenu jaahilka ahayn marka uu yahay mid xasuusan soomkii mukhtaarkaahee doortay caalimkaahee og arrinkaasi inuu xaaraan yahay haddiise uu sameeyo waxyaalaha aynu soo tilmaannay hadduu sameeyo soom u jiri maayo laakiin waxaynu nidhi daakir baynu nidhi waynu xasuusanya baanu dhe hadduu sameeyo isagoo ilowsan inuu soomo yahay ama isagoo mukrahahoo la qasbay ayuu sameeyey mukhtaar baynu nidhi waa inuu doorto amaa waxaynu nidhi ow hayra jaahilin macduurina isagoo jaahil loo cudur daarayo ah jaahil loo cudur daarayo ah soomkiisi markaa waxba ka noqon maayo hadduu ilowsanaa ama haddii la qasbay ama hadduu jaahil loo cudur daaraye jaahilka ayaa culimmadu midna waxay dhahaan jaahil macduur jaahil loo cudur daaray midna waxay dhahan jaahil hayru macduur jaahil aan loo cudur daaraynin jaahilka loo cudur daarayo waxa weeye ee loogu cudur daarayo hadduu masalan wax iska cuno oo yidhaahdo dee inuu cuntadu jebisaba soon maan ogeyn ka la odhanayo waa loo cudur daaraya soomkii waxba kaga noqon maayo waxa weeye laba midun bay culimmadu ku tilmaameen qof hadda soo islaamay oo caawadan intuu soo islaamay nala soomay oo duurkii la arkay isagoo cunaya oo dabeedna la yidhi waa sidee dee layma sheegin yidhi in markaa aan maalintii waxba la cunin kaa waa loo cudur daaraya qofka ku barbaaray bibaadiyatin baciidatin cani alculamaa dhul culimmada ka fogoo weligiiba wadaad wax sheegayaba aanu aragna kaana waa loogu cudur daaraya laakiin ninka weligiiba shaxun ku dhex ciyaarayey culimmadan weligiiba waxba weydiinin kaa waxba loogu cudur daari maayo wa saaimun rugniga afraad saddexaadna waa saa'im wax cadna ma aha yacni waxay ku tacliiliyaan ee ay yidhaahdaan markaas waxaa halkan markaa looga tirinayaa ee aan salaaddii oo kale aan markaa musalli aan looga dhigin wax markaa la fahmi karaya ma aha wasaa'imun mid soomanun bay markaa arkaanta yidhahay wenug waa ka mid faslun yajibu maca alqadaa'i qada la jirkii waxaa waajibaya lisawmi la qadeeya alkafaaratu alcudmaa kafaaradii weyneyd watacziiru iyo ganaax yuu ku waajiba calaa man qof afsada fasaadiyey sawmahu sawmkiisa fii ramadaana ramadaan dhexdeeda fasaadiyey yowman kaamilan maalin dhammaystiran fasaadiyey bijimaacin taamin jimaac dhammaystiran ku fasaadiyey ahima bihi lisawm oo soomka daraaddiina ugu dambaabay soomka daraaddiina ugu dambaabay wuxuu uhi sheekhu saddex arrimood ayaa qofku waajiba saddexda arrimood waxa weeye qade inuu qadeeyo soomkii alkafaaratu alcudmaa kafaaro weyn kafaaradu asalkeedana laba u qaybsantayo alkafaaratu alcudma iyo alkafaaratu suqraa kafaaro yar iyo kafaaro weyn kafaarada weyni waa saddexun waa tan soomka iyo ta dilka iyo ta dihaarka saddexdaa kafaaro waxa la alkafaaratu alcudmaa wixii intaa ka soo hadhay kafaarad saddexdaa wixii ka soo hadhay kafaaratu suqraa baa la yidhahdaa marka kafaaro weyn baa waajibaysa kafaaradaa weyni waa addoon mu'minadaha ol xoreeyo haddii uu taa waayena waa laba bilood oo israacsan inuu soomo haddii uu taa keli waayena waa inuu lixdan miskiin quudiyo alkafaaratu alcudmaa waa taa waa tacziir iyo ganaax tacziirtuna waxaa la idhaha taadiibu calaa denbin laa xadda fiih walaa kafaara haaliban waa edbinta qofka lagu edbiyo dembi uu galay dembigaasoon xad u oolin kafaarana u oolin sida badan sida badan marka waa wixii uuna qaadigu u arka hadba edbintiisu inay noqonayso yuu ku waajibaa calaa man afsada sawmahu qofka soomkiisa fasahaadiyey qofka soomkiisa fasahaadiyey buu ina yidhi markaa kii isagoo ilowsan ama la qasbay isagu yacni waxaa sameeyey galmada ku waajibi mayso waayo calaa man afsada baynu leey dee muu fasahaadinkaasi sawmahu sawmkiisii fasahaadiyey oo hayra sawmkii fasahaadiyey sida ictikaafkii oo kalena isagana laguma leh haddii masalan dee gabadhii uu soomkii ka fasahaadiyana laguma leh ee waa inuu soomkiisa fasahaadiyey sawmow fii ramadaana baynu nidhi ramadaan ee haddii aanay ramadaan ahayne masalan qadaba ha ahaadee ama maalin sunnaa buu fasahaadiyey ama maalin qadda ramadaana buu fasahaadiyey kaana kafaarada lagu yeelan maaye waa fii ramadaana yowman kaamilan maalin dhammaystiran baynu nidhi waxay yidhaahdaan haddii uu qofku waash intuu masalan jimaacii sameeyey ayuu waashay ama dhintayo bacd alwad intaan cadeed uma dhicin yowm kaamila markaa muu fasahaadin bay dhahen waa inuu yowm kaamila fasahaadiyaa yowman kaamila bijimaacin taamin jimaac dhammaystiran na waa inuu ku fasahaadiyaa taamintaa waa laga wanaagsanyey baa qaydkaa raacintiisa uu raaciye taaminta uu yidhi waa laga wanaagsanyey ee bijimaacin galma uu ku fasahaadiyey baa wanaagsanay taamintaa yacni ruuxa dumara ayay kaga ixtiraasaan bay yidhaahdaanoo iyada kafaara ku waajibi mayso leannu waxay ku afuraysaa baa la yidhi bimujarad dukhuuli bacdi alxashafa ayay ku afuraysaa bay yidhahdeen markaa jimaac taamaana iyadu ku afurin markaa gabadhay kaga ixtiraasayaan taamkaa ahima bihi lisawmi waxaa yidhi uu ugu dembaabay soomka dartii soomka dartii ugu dembaabay soomka dartiina ugu dembaabay maxaa meesha ka baxayaa hadduu musaafir sooman qof musaafiroo sooman ayaa zinaystay isagoo ruqso weliba niyeysanaya ogobay soomka mar hadduu ruqso niyeeyey soomkan dartii umu dambaabin zinadan u dambaabay markaa ahima bihi lisawmi soomka dartii uu ugu dambaabayna macnahaasuu uga jeedaa wa yajibu maca alqadaa'i alimsaaku lisawmi fii sittati mawaadica wuxuu uhi sheekhu halkanna waxaa waajibaya iyadoo qofkii qadana lagu leeyahay alimsaaq inuu afka haystoon waxba cunin في ستة مواضع لح ميلود الأول في رمضان في رمضان هذا وحي كون أيسان حق هرين للرعيه ويجب مع القضاء الإمساك لسوم في رمضان في ستة مواضع وكتبته وكسو قاتي هالكسي جليين إيساقا يعني قرضهم بهالك الشيخ وقال عضي مركا الأول كور إياه وفي رمضان لا في غيره ورمضان إيه رمضان غير كدمه على متعد بفدره بفضله أو بفطره qofku hadduu afuritaanka ku xadgudbuu iska afuro maalin ramadaana ee maaha maalin kaloon ramadaan ahayn walow qadaba ha ahaatee qofkii waxaa lagu leeyahay maalinta inteeda hadhay inaanu waxba cunin baa waajib ku ah si uu ilaaliyo xurmada wakhtiga isla markaa isuguna ekaysiiyo dadka sooman waa mid waa qofkii ku xadgudbay afurka wa haani ka labaadna calaa taariki niyati leylan fi lfard waa qofkii ka tegey niyada habeenkii faradkii isana ha afaysto وثالث كاستعدنا على من تصحر وقف كسحورتي ظانا نسوى ملينا بقاء الليل هبينك إنه باقي هاي فبان خلافه خلاف كسيدو ملينا يناي عداتيو دينا أرورتها يا عداتي توت المحاضرين كيني قارها كنت الماني يعني شافعي ساسي قبلا لكن علماء فربنا باقرتا قف إنا وحبا كركي سانا هنا سوم كيسو تشيرو على من تصحر ظانا قف كسحورتي سوى ملينا بقاء الليل هبينك إنه تشيرو فبان خلافه sidii uu malaynayay khilaafkiisa caddaatay oo dee maalinimo ku caddaatay waraabicu ka afraadna ee inuu afhaysta ay ku waajibaysaa calaa man aftara waa qofka afray daanan isagoo u malaynaya alqurub cadcaddi inay dhacday fa baana khilaafuhu aydan sidii uu malaynayay si khilaafsan baa soo baxdoo dee cadcaddunbaa daruur hoosteed ka soo baxday kaana sawmuma jira bay shaaficiyadu leeyihin waa inuu afhaystaa un والخامس كشرنا على من بان له وكو عضاضي يوم ثلاثين شعبانا صدن كي شبعان أنه من رمضان إنه رمضان ياي maalintii shabcaan soddonka ahayd ood adugu iska soo laadun baa laguhi waa tii la sheegay xalay aragti baa jirtay waa inaad afhaysataa wasaadisu ka lixaadna calaa man sabaqahu maamun mubaalaqa waa kay ku siibteen biyow ku xeel dheeraaday min madmadatin luqasho o istinshaaq ama sandaarsi haddii adigoon ku xeel dheeraan ay sandaarsiga iyo luqluqashada ay kaaga siibtaan biyu soomkaagu waxba kaa noqon maayo laakiin mar haddii ku xeel dheeraasho adigoo khaaq iyo fiiftaa haya ay kugu siibtaan mutacaddi baa tahayoo soomkuuma jiro faslu yabtulu sawmu soomku wuxuu ku buraa biriddatin hadduu qofkii ridoobo diinta ilaahay malaa'igta nebiga u caayo soomkiisi waa buri waxaydna wa nifaas ruuxii dumar ahaa haddii xayd ama nifaas ku yimaado ayana waa ka buray ow wilaadatin ama hadday dhasho wuu ka buray wa junuunin qofkii hadduu waasho maryahaba dhigto waa ka buray walow laxdatan ilbiriqsiba hawada ha ka yarbaxeen wa biiqmaa'in miyir doorsoon wa sukrin iyo sakhraamid tacaddaa bihii uu ku xadgudbay in camaa jamiica nahaar hadday maalintao dhan wada camimaan waxaa kaluu ku buray hadduu qofku miyir doorsoomo amaa hadduu sakhraamo laakiin miyir doorsoonkaa iyo sakhradaasiba tacaddaa bihi isagu wuxuu ku tacadiyey oo isaguu la yimi ay tahay hadday wax hor alla un ku yimi ama biyo wuxuu ku qaldamay wuxuu oriyey iyo kale hadday kaga yimaadaan oon ku tacadiyin ayada maya laakiin waa wuxuu ku tacadiyey buu ku sakhraamay ama kumiyirdoorsoomay waase goorma incamaa jamiica nahar waa maalintoo dhan hadduu sidaa ku jiro haddaanu ku xadgudbin ama ha ku xadgudbee haddaanay maalintoo dhan wada camimin ay laxdado yar ama qaybo yar ka mid ahayduun soomkiisa waxba ka noqon maayo hadduu qofku maalintoo dhan say waagu u dilaaca ilaa habeenkii u hurdana soomkiisa waxba ka noqon maayo faslun aliftaaru afurka fii ramadaana la afura arbacatu anwaa waa afar nooc waajibun mid waa waajibo kamaa fil xayd wa nufasaa gabadha xaydka iyo tanifaas kale inay afraan waa waajib wa jaa-izun midna waa mid bannaan afur bannaan kamaa fi lmusaafiri waalmariid qofka xanuunsanaya iyo qofka musaafirka oo kale wuu bannaan yahay iyagana afur waanay soomi karaan walaa midaan ahayn waajib walaa mid bannaana oo mubaaxana aan yacni ahayn oo aan xugun lagu sifayn karaynin mid aan xugun lagu sifayn karaynin laa yusafu bixukm oo laa walaa aan labadaa midna ahayn kamaa fi lmajnuun waa kii waalaayoo kale wa muxaramun iyo afur la xarimay kaman akhara waaba qofka dibdhigay qadaa ramadaana ramadaan qadaheedii buu dibdhigay xataa daaqa lwaqtu canhu ilaa waqtigii ka cidhiidhyamay ramadaan baa laba cisho lagugu lahaa marka ay ramadaantii kale laba cisho ka hadhaan xaaraan buu kaaya inaad afurtaa labadii cisho waa inaad soontaa wa muxaramun waa afur la xarimay kaman akhara qadaa ramadaana ramadaan qadaheedii buu dibdhigay xataa daaqa lwaqtu canhu ilaa waqtigii ka cidhiidhyamay وأقسام الإفطار أفرك قيبه سر أربعة أيضا أفر بيو قيب سمان أولها كوغور ما يلزم فيه القضاء والفدية قضاء فدية كوذا واجبة inuu mud raashino iyo qada sameeyo wawa inaani waa laba aliftaar likhawfin calaa hayri waa qofka u afuray cabsi cid kale u cabsanaya ruuxii dumar ahaa oo u cabsatay ilmihii ay uurka ku siday ama kii ay jaqsiinaysay ama qof yacni qof qarqoomay oo kale biyo ka soo saarayey waa mid waa afuray laba qof dheefsadeen markaa qada iyo fidyaa lagu wada leeyahy wahaani ka labaadda aliftaaru waa qofkii u afuray maca taakhiiri qadaa isagoo qadihiina dib dhigay maca imkaani isagu u suurto gelayay xataa yaatiya rabadaanu aakharu ilaa rabadaantii kalena ay u timaado rabadaantii horaa wax lagaga rahaa dabeedna afurkii wuxuu qadii buu dib dhigay isagoo i u suurto gelaysa inuu qadeeya ilaa rabadaantii kala timi waa inuu markaa kaasira qada iyo fidye israaciya maalintiiba waa inuu mud raaciyaa maca imkaanihi baynu dhahay hadduu qofku sidii u xanuunsanaya ama socdaalkii un sidii ugu jirayna qadi un baa lagu leeyay fidye kuma waajibayso wahaanihaa keeda labaadna maa yelzamu fihi alqada duuna alfidye qada ayuunbaa ka waajibay fidye kama waajibto wahuwa yagsuru isagu waa fara badanayoo ka muqma calayhi dee waa qofkii miyir doorsoon dartii u afuray kii niyada ilaawey kii iska afuray een jimaac ku afurin kii niyada habeenkii ka tegey baa ka mid a wa haalidu ka saddexaadna maa yalzamu fiihi alfidya duuna alqadaa midna fidya unbaa ka waajibtay qada kama waajibo wahuwa shaykhun kabiir waa qofkii gaboobey ama nin haad ama ruux dumara ha ahaaday qofka gaboobey ee soomka awoodi waayena waxaa lagu leeyahay fidyo wa raabicuha ka afraadna laa walaa midaan fidye iyo qada toona lagu lahayna wahuwa almajnuun waa qofka waaran alladii lam yatacadda bijunuunihi een waalidiisa ku xadgudbin hadduu xashiishad markaa isagu isku mudow dee waa markaa waa lagu leeyahay faslun alladii ka laa yuftiru ka aan afurinaynin qofka ee mima yasilu ila aljawfi wixii caloosha gaadhayay ah waxaan qofka afurinayni caloosha gaadhaya sabcatu afraad waa toddoba wax maa yasilu ila aljawf wax caloosha gaadhay binisyaani ilow ku gaadhay toddoba shay waxyaalaha caloosha gaadha ee aan qofka afurinin waa toddoba wax maa yasilu ila aljawfi binisyan wax ku gaadhay calooshii ilow dee qofku hadduu cuno ama u cabo isagoo isilowsan uu dhergo waxba soomkiisa kama noqon aw jahlin ama jahli bay ku gaadhay isagoo jaahil macduura weliba ah kii aynu tilmaanay jaahil macduurka haya oo man nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alculamaa ow man qariibu cahdin bilislaam qofka hadda soo islaamay ama meel culimad ka dheertay ku noolaada weeyaan aw ikraa'in ama qasab xabad baa dhaforka la qabto waxaa la dhahay cab kaana waxba kaga noqon maayo wa bijaryaani riiqin haddii ay candhuuftu la dureerto bimaa bayna asnaanihi wixii ilkihiisa ku jiray waqad cajaza isagoo kari waaye can majhi tufitaankiisa licudrihi cudurdaaru leeyahay dartii qofkii isna wixii ilkihiisa ku dhex jiruu iska soo saari kari waayo iska tufi kari waayey candhuufta raacay ee liqay kaana soomkiisii waxba kaga noqon maayo laakiin hadduu dee masalan isagoo iska tufi karaya ama isagoo iska soo saari karaya hadduu markaa iska soo saari waaye ama iska tufi waayo saa ku liqo soomkii waa ka barayaa bay leeyihin wa bijaryaani riiqin iyo candhuuftii oo la dareertay bimaa bayna asnaanihi wixii ilkihiisa ku dhex jiray waqad cajaza can majihi isagoo ka cajisay weliba tufitaankiisii licudrihi cudurdaarkiisa dartii wamaa wasala ila aljawfi iyo waa wixii caloosha gaalay wa kaana gubaara ariiq haddii waddada markaa dee boodhka ay gawaadhidu kicinaysaa haddii ama xoolaaba dee wad hadday afaha galaan ayadana soomkaaga waxba kaa noqon maayo wamaa wasala ila aljawfi wa kaana gubaara ariiq waddada boodhkeeda ahaaday wamaa wasala ilayhi wixii caloosha gaadhay wa kaana karbarata daqiiq huguf daqiiqeed masalan waxba bakhaariya buu jooga hugufkii daqiiqdaa ku duulay waxba kaana hadday calooshiisa gaadho soomkiisa ka noqon maayo ow dubaaban daa'iran ama duksi duulayo oo kale ayaaba u galay afka wuu badan yahay kaasina aw naxw ama wixii la mida duksi iyo wax kale hadday afkii ku galaan oo dabeetana sidaa aad ku liqdo isagana soomkaagi waxba kaa noqon maayo waxyaalahaasina waa waxyaalaha markaa qofka calooshiisa tegaya ee aan soomkii waxba ka yeelaynin waxyaalaha qofka u bannaan ee iska mubaaxaadka lagu tilmaamo marka uu soomaya waxaa ka mid a inuu qofku goor walba iska weys iska maydho iyo inuu dhex geli karo waa mid u bannaan maxaa yeelay bacdul as- asxaabta qaarkood baa rasuulka waxay ka wariyeen inuu madaxiisa biyo ku shubi jiray isagoo sooman kulayl ama oon darteed isagoo jinaabala inuu waagu u baryo dabeetana uu iska maydhaana waa mid furan indhakuulashadii iyo cadayashadii ayaa iyaguna u bannaan walow gelinka dambeba ha ahaatee qofku wuu cadayanaya waayo luunkan xadiidku sheegayna waa mid ka imanaya xagga caloosha maaha kuuro markaa ilkaa saaran maaha qublada iyo dhunkashada ayaa iyadana isaga bannaan haddii uu naftiisa hananayo irbadihii ayaa iyaguna u bannaan qofka ama xididada ama murqida laga qaadanayey een kuwaa dee gulukoska iyo kuwaa tamarta leh aan ahayna kuwan yaryare caadigaa ah ayaa iyagana qofka u bannaan oon afurinaynin luqluqashada iyo sandaarsiguna iyagana waa u furan yihiin laakiin hadduu qofku markaa uu sooman yahay waa inaanu ku xeel dheeraanun hadduu ku xeel dheeraano saynu hore usoo tilmaannay soomkiisii waa uu ka burayaa wuxu uhi markaa wallahu aclamu bisawaab baa sheekhuu yidhi ilahay baa sawaabkao nas'alulah alkariim waxaan weydiisanayaa bijaahi nabiyihi alwasiim jaahi nebigiisa ee quruxda badnaa jaah uu ku tawasulayaayo yani isagoo arkaya inuu bannaan yahay an yukhrijanii inuu iga saara min addunyaa baan weydiisanayaa musliman anigoo muslima waalidaya waa xibbaa'i waalidkay iyo kuwii aanu isjeclaynba waman ilaya intama iyo cidda iisoo nisbo sheegatayba wa an yakafira lii inuu ii dhaafaan weydiisanaya walahum ayagaba muqxamaatin dembiyaal waaweynoo kuwa wax lagu halligaa wallamaman iyo dembiyaal yaryar wa sala allahu calaa sayidinaa sayidkeenna in allah u naxariiso muxammadin ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmuطalib binu haashim binu cabdilmunaaf rasuulillaahi rasuulkii ilaahay ahaaye loo diray ilaa kaafati alkhalq khalqiga oo dhan loo diray jinigiisiba rasuuli lmalaaxim rasuulkii dagaalada markaa ku caanbaxay xabiibillaahi ilaahay kuu jeclaaha alfaatixi ee furanayay bilaadiisa alkhaatimi ee ambiyada oo dhan wada khatimay korkiisa haato wa aalihi wa saxbihi aalkiisa iyo asxaabtiisana haato ajmaciina dhammaantoodba walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahadina ilaahay bay u sugnaatay caalamiinta rabbigooda halkaas safiinaha la yidhaha safiinatu najaa baa ku dhammaaday safiinatu salaadkana